alxamdu lilah hanaaء lilah uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli اllahi sala اllahu alayh wsalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'in raxmatika ya arxam الraaximiin rab callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo toddobaad min suurati almaa'ida qaala allahu tacaalaa watlu calayhim naba'a banay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaanan fatuqubbila min axadihimaa walam yutaqabbal min alaakhar qaala laaqtulannak qal inamaa yataqabal allah min almuttaqiin darsigan munaasabada kala dhaxaysa aayaadkii ka horeeyey iyo dersigii ka horeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo tilmaamay madaxadaygii reer bani israa'iil xisiyaankoodii amarka ilaahay ay caasinayeen qoladii jabbaariintaha la dagaalama markii la yidhi meesha ka saar ay ka madax adeygeen halkan waxaa laynoo tilmaamayaa qisadii labadii wiil oo ilmo nebi aadam ahaa waxaa laynoo caddaynayaa cisiyaankii iyo caasinimadii midkood la yimid qaabiil buu ahaa dayib uu caasiyey amarkii ilaahay uu ku tillaabsaday ku dhiiraday in uu dilo naf beri ah oo ilaahay xarrimay in la dilo markaa nimankan yahuuddana cisyaankaas iyo diiddadaas amarka ilaahay ay diidayaan waxay ku raacayaan awala caasin fil ard qof cisyaan la yimaado dhulka dhexdiisa kii u horreeyey ee ninkaa walaalkii dilay ah ina nebi aadamkaas walaalkiisii kala dilay ayay cisyaankan iyo waxlayntan yahuudda iyo alkitaabku badiyeen ayay ku raacayaan marka labada qiso waxay iska shabbahaan midda hadda aan qaadanayna iyo middaan soo marnay xagga madax adayga iyo xagga cisyaanka labada qolob ah ay la yimaadeen intaa kabacdi ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa cuquubada la marinayo qof kuwa qudaacu dariiqa ee waddada jara kuwa suraaqda ee waxada kuwaasoo ka baxa dowladda amarkeeda dowladda hagaagsan kuwa kuwa mufsidiinta dhulka fasahaadinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi watlu akhri nabiyullaahi muxamedow calayka salaatu wasalaam calayhim iyaga dushooda calaa bani israa'iil wey reer bani israa'iil dushooda waxaad ku akhridaa naba'a baney aadama nebiyullaahi aadam labadiisii wiil labadaa wiil warkoodii iyo qisadoodii ku dul akhri bilxaqi waxa weeyaan tilaawatan multabisatan bilxaqi akhrin yaa ku laran dhab iyo xaq ahaan labadaa wiil qisadoodii ku dul akhri waxay ka dhigan tahay kuwan xaasidiinta ee xasadada ee yahuudda iyo kuwa la midkaa waxaad ku dul akhridaa qaabiil iyo haabiil khabarkoodii iyo warkoodii labadaa wiil oo nebiyullaahi aadam wiilashii ou dhalay qisadaasoo macnaha warkaasoo dhab ah ama naba'abnay aadama nebiyullaahi aadam labadiisii wiil dushooda ku akhri bilxaqi mutalabisan xaala kownika mutalabisan bilxaqi xaalaad nebi allow adigu ku laran tahay xaq a ku laran tahay waa macno labaad weeye macno saddexaad waxaad ku akhridaa naba'abnay aadam ku akhri bilxaqi waxa weeyaan u waran oo u sheeg mutalabisan bilxaqi naba aha warkaas u sheeg iyadoo xaq ku laran macnaha id waqti ugu war ah qarabaa ay dhowaadeen oo sadaqaysteen qurbaanan qurbaan qaraba ay dhowaadeenoo mid kastaaba qurbaan uu la yimid id qarabaa qurbaana fatuqubila markaa la aqbalay min axadihimaa labadii wiil midkood baa qurbaankii laga aqbala haabiil buu ahaa baa lii walam yutaqabal lagamana aqbalin min alaakhari kii kalena lagama aqbalin waxaa la yidhi qisadu waxay ahayd mufasiriintu waxay dhaheen qurbaankan iyo sadaqa bixintan sababka ay ku timid xawaa oo dadkoo dhan hooyadooda waxaa la yidhi da' kasta waxay dhali jidhay wiil iyo gabar isku mataansan markaa da' badan bay dhashay la tilmaamayo ilaa labaatan da'ood meelahaas halkaana qisas badan baa la sheegaa oo waxaa la soo dhex gashaa qisooyin badan oo saliya raad aan lahayn oo israa'iiliyaad ah aan waxba ka jirin maadaama noolo kale iyo binu aadam kale oo isguursanaya usan jirin nebi aadam baaba nool waxa meesha joogana waa ilmihiisii koonkiina inuu camirmo iyo taran baa loo baahan yahay waxaa dhacaysay wiilka da'daas hore ka mid ah wuxuu guursanayey gabadha mataanta da'da labaad ku jidha baa loo guurinayay wiilkii iyo gabadhii hore mid ka mid ah da'da labaad baa loo guurinayaa wiilka da'dii hore ku jiray gabadha da'da labaad dhalatay iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay baa wuxuu damcay baa la yidhi nabiyullaahi aadam inuu u guuriyo qaabiil midka qaabka wata waa midka wax dili doona oo qaatilka noqon doona kaasaa wuxuu damcay inuu u guuriyo gabar la dhalatay haabiil haabiilna inuu u guuriyey gabar la dhalatay qaabiil haabiil raalli buu ku noqday sidai awalba ahayd qaabiil waa diiday wuxuu yidhi aniga gabadha ila mataansan haddaan qaabiil ahay waa gabar ka qurux badan gabadha la ii guurinayooo haabiil ku mataansanayd haabiil gabadha ku mataansan waxaa ka qurux badan gabadha aniga igu mataansanayd buu leeyahay qaabiil haddaan ahay nabiyullaahi aadam wuxuu ku yidhi marka qurbaan iyo sadaqaha la bixiyo kii qurbaankiisa la aqbalo baaba guursanaya sadaqaa la bixinaya sadaqada naar baa imaanaysa naartaasaa cunaysa qurbaanku waxa weeyaan maa yutaqarabu bihi ila allahi wax allaale wixii sadaqa iyo khayr ilaahay loogu dhowaado qisooyin baa meesha ku jira aan iska daynayno badankooda maadaama aysan inta in badanoo ka mid aysan saxiix ahayn qurbaankii bay bixiyeen laakiin haabiil wuxuu la yimid qurbaan wanaagsan kan qaabiilana qurbaan aan fiicnayn ayuu keena culimmada qaar baa waxay leeyihiin midna beeraley buu ahaa markaasuu raashinkii wixii u liitay buu keena kan haabiilana ari iyo waxaasuu dhaqan jirayoo wan aad iyo aad u qurux badan buu qurbaankii ka soo dhigay qurbaankii midkood waa la aqbalay waa haabiil naar baa imaanaysa hadday naartaasi cunto waa la aqbal kii kalena afka lama saarin wixiisi ninkii qaabiil ahaa markaasoo caro iyo xaasidnimo ayaa ka buuxsantay wuxuu ka caraysan yahay maxaa anigana maaragtay qurbaankii iyo wixii aan bixiyey loo aqbali waayo markaasuu soo dhaqaaqay walaalkiis buu u yimid haabiil wa tawacadahu bilqatli wuxuu ugu cagajugleeyey dilid waa ku dilayaabuu yidhi waa ku dilayaabuu yidhi id qarabaa qurbaana fatuqubila waa la aqbalay la aqbalay min axadihima walam yutaqabal min alaakhari qaala wuxuu yidhi aakharkii wey kaan laga aqbalin kii kale wuxuu ku yidhi laaqtulannaka nuuni tawkiidka ku dileen oo ku dileen buu yidhi waa ku dilayaab dilna lamaba aqoon waagaasi binu aadamkii u horreeyey baaba nool nebi aadam iyo ilmihiisi baaba nool waxaa meesha marka ku jidha kii la yidhi waa lagu dilayaabaa wuxuu yidhi haabiil baa wuxuu yidhi lima oo maxaa ii dilaysaa markaasaa wuxuu yidhi baa layidhi adiga qurbaankaadi waa la aqbalay anigana qurbaankaygii lama aqbalin sidaa darteed xaasidnimadu waa balaaya moogta seebaa adna lagaaga aqbalay adna la iiga aqbali la'y maxay tahay sababta la iiga aqbali la'y qaala wuxuu yidhi qurbaankiisi la aqbalay innamaa yataqabbalu allaahu ilaahay wuxuu ka aqbalaa min almuttaqiina koraadheh adaa wax kaasi yihiine qalbigaadaan fiicnayne ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa isaga ka cabsada attaqwaa haahuna cabsiduna waa qalbiga yaa wax adiga kaa dhiman baa jiree adaan habboonayne ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa innamaa yataqabbalu llahu ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa oo keliya min almuttaqiin kuwa isaga ka yaaba waa alla ka cabsada sidaasuu ku yidhi niyadiisa khaalis ka dhiga ilaahay ka yaaba wax xalaala bixiya sadaqeeya sumco iyo riyaa iyo halagaa sheegaysan ku jirin qisadu marka waxay inoo tilmaamaysaa oo laynoo caddaynayaa laba qof oo qofna xadgudubka ka gaaray meeshii u darnayd oo sabab la'aan si gardarraah uu doonayo inuu wax u dilo iyo mid habal la dhiba haddii la doono oo dhibaataha loo geystay gacanuhu u laaban yihiinoo aan oggolayn in haddii la doono isaga dhib ha la gaarsiiye inuu isagu cid dhib gaarsiiyo iyo qof iyadoo wax ka maqanaysan jirin gardarro cad raba inuu wax ku dilo zamankastana waa jiraan qof xadgudub ku socda waa jiraa zaman kasta marka waxaa loo tilmaamay war adigaa wax kaa khaldan yihiin ilaahay muttaqiinta haddaa muttaqi ahaan lahayd ilaahay waa ka aqbali lahaa mu'min muttaqi ah ilaahay ka yaabaya ilaahay wax ka aqbalaa kii marka wacdi baa la shiriyey soomaa wacdigii wax ma tarin inamaa yataqabalu llaahu min almuttaqiina wacdigii kuma istaagin kiibaa hadalkii sii wada wuxuu yidhi lain basadta haddaa fidhiso ilaya aniga xaggayga yaddaka gacantaada haddaa ii soo fidhiso litaqtulanii inay disho ma ana anigu maahi bibaasidin mid fidinaaya yadiya gacantayda ilayka xaggaada mid isoo fidinaaya maahi liaqtulaka si aan adiga kuu dilo darteed haddaa aniga gacanta xaggayga usoo fidhisi saa ii disho anigu gacantayda xaggaada usoo fidin maayo si aan kuu dilo anigu naftayda u argoosan maayo haddaa idilaysid xataa iska kaa celin maayo oo sharcigaas waxaaba la tilmaamayaa markaas qofku inuu naftiisa difaaco iyo inaysan markaa jidaysnayn midda kale qofka wuu isku dhiibi karaa qof mu'mina hadduu soo horaro waa isku dhiibi karaa laakiin gaalada iyo kuwa layskuma dhiibo hadalkiibuu sii wada wuxuu yidhi innii anugu akhaafu waxaan ka cabsanayaa allaha ilaahay baan ka baqayaa rabba alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa waa alla mudan in laga cabsadee allahaas baan ka yaabayaabay weliba waxaa la leeyahy kan la rabo in la dilo oo la dili doonaba oo haabiila baa ka xoog badnaa kana awood badnaa kan raba inuu wax dilo laakiin dil inuu la yimaado cabsi ilaahay dartii awgeed buu iskaga daay inuu isdifaaca hataa laakiin innaga hadda shareecadeenna qofku isdifaac waa loo ogolyahy aan xadgudubka lahayn waa loo ogolya intaa markuu yidhi wuu sii wado ilaahay baa tabtii hadalku u dhacay qisada u dhacday inoo tilmaamaya iyadoo ka horta alloo kale weeye caaw labadaa qof baa matalanaysaa innii wuxuu yidhi anigu uriiddu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad la noqoto biismii aniga dembigayga haddaa iddisho dembiga halkaas aad ka qaadanaysid oo kaa haleelaya iyo waismika adiga dembigaadi hore yaa markii horeba maada habboonayn dembiyada hore aad samayn jidhay oo xadgudubyada iyo balaayada ahaa labadaasba inaad la noqoti baan rabaabayr oo fatakuuna marka aad ahaato min asxaabi naari naarta asxaabteedaa ka mid ahaato saasaan doonayaab yidhi anugu waxaan doonayaab yidhi mid madluum oo la dulmiyey inaan noqdo laakiin daalim aanan noqon ilaahay baa ii aargudaya anugu dil kugu bilaabi maayo sidaas oo cadba u sheeg xadiid baa odhanaya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii wiiloo ilmo nebi aadam kii khayrka roonaa noqo haddii lagu soo handado intaa wax dili lahayd yaa midka la dilay adigu noqo kii wax dilay isagaa arki doona wuxuu ku dambeeye wuxuu yidhi wadaalika midkaas ciqaabkaas iyo naartaas jazaau aalimiina kuwa aalimiinta abaalkooda wey qofka xadgudbay ilaahay amarkiisa caasiyey abaalkiisa unbaana sidaas ah inuu asxaabu naar noqdo intaa markay dhacday waxaasoo dhan waxa uu keenayana ay xasad tahay iyo quuriwaah fadawacat baa ilaah yidhi fadawacat waxay u qurxisay kii wax dilayey qaabiil lahu isaga nafsuhu naftiisu waxay u qurxisay qatla akhiihi walaalkii diliddiisa ayay naftiisa u qurxisay faqatalahu waana dilayba naftiisii intaasoo wacdiga loo sheegay waxma tarine naftiisii waxay u qurxisay qatla akhiihi hadda waa walaalkii dilidiis walaalkii baa weeyaan cid kale maahee walaalkii inuu dilo baa naftiisii u qurxisay faqatalahu waa dilay kow uu ka sii fa asbaxa wuxuu ahaaday kii wax dilay min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid noqday aasiran min alkhaasiriin mid khasaaradoo ka mida kuwa khasaaray ayuu ka mid noqday waa khasaaray waa ayaan daroobay naar baa lagu wacdiyey oo lagu sajriyey oo lagu cabsigeliyey ma joogsan deedna waa dil dee hadduu dilay qaabku wuxu dilay dilka lama aqoona cid buu ka fiirsaday baa la leeyahay tukayaal iyo waxyaalo maaragtay dhagaxyo iyo wax isku barkinayo isdilayay waxaa inta arkay calaa kulli xaal muhimmadu tan qur-aanku kuu sheega ka qabso faqatalahu wey muhimadu waa u dilay wey wuxuu doona ha ku dilo cidow doona ha ka arko fa asbaxa min alkhaasiriin markaasuu misna wuxuu jeclaysay baa la yidhi inuu qariyo dee markaas dhiiggu waxaa la leeyahay dhulku waagi hore dhiiggu hadduu ku daato waa iska liqi jir qarintaas markuu damcadoo la kashifadoo dhiiggii la arkay dib dambeba dhulka waa looga xarimay dhulku inuu dhiig liqo dhiig kasta oo maaragtay dhulka ku daata waa iska kor sabaynaya waa dul yaallaa ma liqaayo ma dejinayo dhiiggu dhulku dhiigga ma dejinayo cisyaankii u horreeyey oo dhacay waa xasadkaas iyo qatligaas oo dhulka ka dhacay markaasuu wuxuu garan waayey si maydkii oo u galo ilaa walaalkii waa dhintay isagii khasaaraa ku dhacday fa bacaa allah ilaahay baa wuxuu soo diray quraaban tuke tukahaasoo yabxau baaraaya oo qodaaya fil ardi dhulkuu qodaya tukaa la tus tukahaasi dhulkuu qodaya oo muxuu u qodayaa liyuriyahu sow u aragsiiyo yabxau wuu qodayaa oo waa baarayaa fil ardi liyuriyahu buu u qodayaa haddaa yabxau aan ku xirno liyuriya sow u aragsiiyo ilaahay faacilka haddii alla ka dhigta hu midkaan wax dilay oo qaabiilah kayfa sida yuwaari u wasurayo saw'ata akhiihi walaalkii maydkiisa waxaa kaloo ku xidha ka dhaa liyuriyahu laamtaas ku tacallujin ka dhaa fabaca allah ilaahay baa wuxuu soo diray quraaban tuki tukahaasoo yabxau qodaaya oo baaraya fil ardi dhulka dhexdiisa maxaa ilaahay u soo diray liyuriyahu baa ilaahay usoo bacsiyo usoo diray ilaahay inuu aragsiiyo midkaan maydka wata oo walaalkii dilay ilaahay inuu aragsiiyo liyuriya ilaahay inuu aragsiiyo hum midkaan wax dilay kayfa yuwaari sawaa taakhiih waxaa faacilka laga dhigi karaa liyuriyada liyuriya inuu tukahani wuxuu qodayaa fil ardi liyuriya tukahani inuu tuso hum midkaan walaalki dilay kayfa sida yuwaari uu u asturayo sawaata akhiihi walaalkii xumidiis waa meydkiisi weeyaan waxaa la yidhi mujaahid wuxuu leeyahay laba tukaa ilaahay soo dira labadii tuka waa isdagaaleen mid baa mid dilay kii wax dilay dhulkiibuu qoda markuu qodayna kii la dilo tukihii kalaabuu ku aas oo ku qariyey ina nebi aadamkaa la dilay qof la dilay kii u horreeyey wey kan wax dilayna mid wax dilay kii u horreeyey wey muddo waxaa la yidhi dhulkoo dushiisa u yaalladoo si uu u galo maydka uu garan waayey nebi aadamna waa maqnaa welidaa baa kaa wax dilay nebigu xadiid wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kastoo la diloo dulmi lagu dilo ina nebi aadamkii horeo wax diloo dilka jireeyey qofkan la dilay dembigiisa bar buu leeyahy qof kasta oo la dilo kan hadda wax dilayana dembigiisa waa leeyahy kaas horeo dilka jideeyana waddo xunoo looga dayday weeyaanoo dil kasta oo dhaca qaybtiisau qaadanaya awalu man sanna alqatla wey dil nin jireeyey ninkii u horreeyey ninkaani markuu arkay labadii tuka ilaahay soo diray iyo sida midi mid u aasay qaala wuxuu yidhi kii wax dilay yaa weylataa alla shallaytadaydeebuu yidhi waa iska cataaba yaa weylataa kalimatu taxasur baa layidhaha kelimo qooma ma loola yimaado wey siba wey wuxuu yidhi waxa weye kelimatun tuqaalu cinda alhalaka halaagga agteedaa la yidhaha yaa weylataa halaagayge qoomamadayde hooggaygay ka dhigantay acajastu ma ka caajizay an akuuna inaan ahaado mila haada alquraabi tukahaas oo kale lamidkiis inaan ahaado oo fa uwaariya aan astura saw'ata akhii walaalkay maydkiisa inaan astura taa mayaan ka caajizay alla wuxuu yidhi halaagayge ma waxaan ka tabargabay inaan noqdo tukahaas oo kaleo siduu tukahaasi midkaa kale u aasay anugana walaalkay aan u aaso sawataakhi walaalkii jirkiisa iyo maqaarkiisa iyo maydkiisa fa asbaxa kii wax dilayo ina aadam ahaa wuxuu ahaaday min annaadimiin kuwa shallay oomamooday yaa shallaytooday faraha qaniinay yaa oo muxuu nadaamadaa waa maxay markuu garan waayey walaalkii siduu u as waxaa leeyahy nadaamadan ma aha inuu ka qaamamaysan yahay walaalkii diliddow dilay hadduuba qofku taa intuu ka qoomamoodo toobadkeen baybay noqon lahayd shuruudda waxaa toobadkeenka nadaama ka mid a inuu qof qoomamoodo ka soo noqdo wixii la xumaadaan yaa mid shallaytooday oo toobad keenay muusan ahayn fa asbaxa min annaadimiina buu ka mid noqday ilaahay wuxuu yidhi min ajli dalik kaas dartiis xaadisadaa iyo dhacdadaa weyn ee qaabiil iyo haabiil dhex madhay yaa iyo diliddow dilay walaalkii si dulmiya oo u dilay sidaa darteed baannu katabnaa qornay oo faral yeelnay calaa banii israa'iila reer bani israa'iil dushooda annahu sha'niye waxaannu ku faral yeelno ku dul qornay annahu shaaniye man qatala qofkii dila nafsan naf qofkii dila biqayri nafsin naf la'aanteed iyadoo aan qisaas loo dilayn ow fasaadin biqayri fasaadin man qatala nafsan biqayri fasaadin naf qofkii dila fasaad la'aantiis fasaadkaasoo fil ardi ardada ahaaday yaa oo naftaa fasaadna loo dili maayo nafay dishana loo dili maayo fasaadku waa ma fasaad intuu la yimid qofkaani dhiiggiisa hadur yeela qof ridoobay maaha oo la dilayo qaadicu ariiq maaha ow fasaadin filard way kuwaa dambe moogta qofkii naf dila naf la'aan loo dilaya aysan jirin ama fasaad la'aan naftu gashay aan loo dilaynin ee sidaa wax ku dila faka'annamaa waaba isagoo qatala nnaasa dadkii laayay jamiican xaalay yihiin wuxuu ka dhigan yahay ummaddii oo dhan mid laayay oo dilay ayuu ka dhigan yahay hal qof xaqdarro qofkii ku dila iska jir faka'annamaa qatala annaasa jamiica reer bani israa'iil taa loo sheegay baa ummaddaanna u taalla reer bani israa'iil waxaa si gaara katabna calaa bani israa'iil loo leeyahay dilkay badiyeen ambiyo badan bay laayeen dhexdooday aad isku laayeen taa unbaa ummaddaanna u taalla wey si xaqdaraayo dulmiya waa wax badan qofkii qof u dila nafa u qisaasayo uma dilin naftaan la dilaya fasaad ay samaysay oo lagu yeesho dhiiggeeda hadur ku noqday sida qaadicu dariiqa iyo kuwa ridoobe iyo sida kuwa la midkaana maaha intaa midna iyadoon ahayn buu iska dilay faka'annamaa qatala annaasa jamiica waa isagoo dadkoo dhan laayay wuxuu ku xadgudbay dhiiggii xurmada lahaa oo in la daadiyo aan la ogolayn wuxuu jireeyey dil dadkiina waa ku dhiirigeliyey waxaa meesha looga jeedaa ujeedku waxa weeye naf in la dilo baa la weynaynaya khatarta ay leedahay war iska ilaaliyaa la leeyahy ilaa qofkan dadka baray hebel baa laga arkay inuu dadka laayo kuwaa ku dayday faka'annamaa qatala naasa jamiican dadkaa dhanoo dambeoo la laayey isagii baa looga dayday waa waddo uu jireeyey ama siu hadda qofkan u dilay bay kuwan kalena ula mid yihiinoo inuu dilo aysan waxba uguga fadhin agtiis faka'annamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha qofkii nooleeya naf faka'annamaa waaba isagoo axyaa nooleeyey annaasa dadka waa isagoo nooleeyey jamiican dhammaan halay dadkii o dhan qof baa qof nooleeyey inuu qofkaasi noolato yaa wax nooleeya ilaahay maxay ka dhigan tahay sabab buu ugu noqday qofka noloshiisa faka'annamaa axya annaasa jamiican qof buu badbaadiyey la dili lahaa isagii baa qofkii dhibta ka daayey qof buu halaag ka badbaadishay faka'annamaa axya annaasa jamiican waa isagoo dadkao dhan nooleeyo ka dhiganta labadaa qof halkaasi isku joogaan hal qof buu dilay ama hal qof buu nooleeyey wamaca daalika ummaddii oo dhan inuu laayey bay ka dhiganta ama ummaddii oo dhan inuu nooleeyey waxaa lays marka laysku sheegayaa war qofkan aad dilayso ummaddii adoo baabaashay bay ka dhigan tahaye ka digtoonow ha ka talin qof mu'mina dilkiisa ha dilin mid dilaya ha ugu kaalmaynin qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee jaa'athum waxaa u timid reer bani israa'iil rusulunaa rusushannadii baa u timid bilbayinaati aayaad cadcad iyo mucjizaad cadcad bayna ula timid aayaad waadixaada ayay ula timid hadday ula timid umma intaa ka bacdi inna kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mid a bacda daalika kaa dabada aayaad cadcad loo keenay fil ardi ardada dhexdeeda lamusrifuuna lamusrifuuna fil ardi weeyaan ardada dhexdeeda kuwa xadgudub samaynaya oo dilkii noocaa loogu sheegay bay weli ardada ku fasahaadinayaan oo samaynayaan macnaha weeyaan taasina waa taas taas bay samaynayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi uma ina kaiira minhum bacda dalika fi lardi lamusrifuun waxaa la leeyahay iyagoo saa og bay ambiye ilaahay laynayeen rusul bay laynayeen qalbi qallayl baa ku dhacay ilaa waxaa jidha inay xataa kuwan yahuudda xataa ay damceen mar inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam iyo niman asxaababa oo nebigana waa loo sheegaya waxa leeyahay tasliye iyo qaboojin iyo tacsiyeyn bay u tahy waa nimankaan saasin xaalkooda ahaa darsigeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab